wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo kusoo gabagabeeyey kulanka wadatashiga ee diyaarinta istaraatiijiyada bahda cadaaladda soomaaliya kulanka waxaa ka qaybgalay xubno ka mid ah wasaaradda cadaaladda ee arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland dhalinyaro iyo mas-uuliyiin kale wasiirka wasaaradda cadaaladda ee arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan barnaamijkan wuxuu ka socdaa wadanka oo dhan waxaana la doonayaa in la mideeyo cadaaladda wadanka station buliisku inuu helo xabsigii helo maxkamaddii helo uusan soo aadin safar usoo gelin inta cadaalad usoo safro baabuur soo raaco oo kharash ka soo baxo inuusan u imaan baa la rabaa magaalo kale ama gobol marka taasna waxaa suuragelinaya dhallinyarada dhallinyaradu saad og tihiinba waa xooggii bulshada waa aqoontii soo koraysay waa madaxdii berri waddanka hoggaamin lahayd dadka anigu ka mid ahay waxaa laga yaabaa xilligaas aan hadda ka xisaabtamayno istraatiijiyad dajinayno inaan anigu joogino qaarkiin idinka ka mida uu joogo marka waxaa laydin samayna waddadii aada mari lahaydeen oo aad dadka ku hoggaamin lahaydeen ayaa laydin sijeexayaa waxaad ogaataan bulsho aan dhallinyaradeedu hor socon oo waxa wanaagsan aysan u horseedeyn inaysan horumar gaarayn dhallinyaradu waa xoogga iyo caqliga iyo maskaxda dadka marka waddankiina idinkaa iska leh idinkaana berri xukumayo madaxdii berri baad tihiin waxaa la rabaa wax kasta oo wanaagsan inaad ku hogaamisaan baa laydinka rabaa annaguna waxaanu idiin samaynaynaa waddadii aada mari lahaydeen haddii aan la idmo
kulamada wadatashiga ah ee diyaarinta istaraatiijiyada bahda cadaaladda soomaaliya ayaa loogu talagalay in lagu qabto guud ahaanba dalka waxaana door muhiima ka qaadanaya wasaaradda cadaaladda soomaaliya iyadoo kaashanayso dowlad goboleedyada dalka